xiliyada wararka aad ka dhagaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waa haqabtirka wararka geyigeenna cadaada redio
faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
yaxye cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wbarakaatu habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeeney raadiyaha cadaado qodobbadaad ku dhegaysan doontaan nacaa waxaa ugu dooroon faahfaahino ka soo baxaya qarax ismiidaamina oo ka dhacay degmada halgan ee gobolka hiiraan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya kuwa galmudug iyo dadka deegaanka ah oo deegaano mudug iyo galgaduud ka tirsan kala wareega dhaqdhaqaaqa al-shabaab maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya xukun dila ku riday askari qof shacaba ku dilay degmada balcad madaxweynaha maamulka galmudug oo soo dhoweeyey qabashada degmooyinka xaradheer ee ceeldheer iyo galcad oo ka tirsan gobolada mudug iyo galgaduud madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo gaaray magaalada baydhabo kulamana la leh madaxda maamulka koonfur galbeed intaas waa qaar ka mida qodobada ugu doorka roon warka habeen ee raadiyaha cadaada dhegaystayaal goordhow u diyaargarooba warka oo inta ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal waa habeennimo talaada soo gelaysa isniina ay sii baxaysa taariikhdan ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha koowaad sanada laba kun labaatan iyo saddex imikii haatana kusoo dhowaada warka oo intaa ka faahfaahsan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya kuwa galmudug iyo dadka deegaanka oo iskaabaya ayaa dhaqdhaqaaqa al-shabaab kala wareegay degmada xaradheere ee koonfurta gobolka mudug degmada xaradheere oo ah degmad istaraatiiji ah islamarkaana muhiim u ah galmudug ayaa in ka badan shan iyo toban sano waxaa gacanta ku hayay dhaqdhaqaaqa al-shabaab ciidamada ayaa markay halkaasi gaareen wax iskacaabidan ah kala kulmeen al-shabaab iyadoo xilli sii horreysay dhaqdhaqaaqa al-shabaab ay iskaga bixeen degmada xaradheere ee koonfurta gobolka mudug sidoo kale ciidamada ayay u suurta gashay inay gacanta ku dhigaan deegaanka galcad iyo sidoo kale degmada ceeldheer oo iyaduna ka tirsan gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya ciidamada dowladda federaalk soomaaliya kuwa galmudug iyo dadka deegaanka ayaa sheegay inay sii wadi doonaan howlgalka al-shabaab ay kaga saarayaan deegaanada ay kaga sugan yihiin dowlad goboleedka galmudug madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa soo dhoweeyey qabashada degmooyinka ceeldheer iyo degmada xaradheere iyo deegaanka galcad oo ka tirsan gobolada mudug iyo galgaduud madaxweyne axmed cabdi kaariye qoorqoor oo shir jaraa'id qabtay ayaa waxa uu sheegay in galmudug ay ku faraxsan tahay guulaha ay gaareen ciidamada dowladda federaalk soomaaliya kuwa galmudug iyo shacabka reer galmudug waxaana intaa uu ku daray madaxweynaha inay sii wadayaan howlgalka ay al-shabaab kaga saarayaan deegaanada kale ay kaga sugan yihiin dowlad goboleedka galmudug waxaan halkaan rabaa inaan maantay ka bogaadino guulaha waaweyn oo ilaahay subxaana wa tacaala na siiyey oo cadowga khawaarijta ah looga guulaystay deegaano muhiim ah oo aada iyo aada ay muddo dheer dhibaato ku hayeen waxaan rabnaa mahad dhammaanteed inaan marka hore alla subxaana wa tacaala u celino ilaahay baa mahad leh dhammaanteed kadib waxaan rabnaa ummadda soomaaliyeed meelay joogtaba inaan ugu hambalyeeno ku bogaadino isugu hambalyeeno guusha weyn ee la gaaray gaar ahaan waxaan leenahay reer galmudug meelay joog meelay joogaanba gogol weyn baan gaarnay ilaahay baa gogol weynna siiyey naga gacan sarraysiiyey cadowgii argagixisada ahaa ee khawaarijta ah waxaan leenahay maantay magaalooyin fara badan ayaa horena gacanta u soo galay maantana magaalooyin istaraatiiji saad ogtihiinoo waaweyn ayaa lagu guulaystay oo runtii laba degmo oo ah degmooyinkii ay muddada dheer dadkanaga ku dhibaateynayeen oo ku dhacayeen oo ku dulaysanayeen degmada qadiimigaa ee xaradheere iyo degmada galcad waxaan leenahay meel kasta ay joogaan dadka reer galmudug walaalayaal guushu waa isdaba joog waxaan leenahay taaka ka mida galmudug uga hari mayno inta dhiman ayaan ka dhammaystiraynaa insha allahu tacaala sidoo kale waxaan noo suukaana mid ah dhulka soomaaliyeed meel kastay ka joogaan meel walbay ka joogaan baan tegaynaa waxaan rabnaa inaan raba halkaan aan ka bogaadiyo uga hambalyeeyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ciidanka daraawiishta dowladda galmudug xoogaga kacdoonka ee dagaalka ka qayb galay dhammaan waxaan leeyahay aada iyo aad baad umahadsan tihiin naftiinna ayaad u hurteen halgankii khawaarijta dalka lagu xoreynayay dadkiinna dalkiinna iyo diintiinna ad ku xoreyseen inta dhimanna oo ku guulaysanaysaan insha allahu tacaala walalayaal umada somaliyed meelay joogtaa mar kale aan hal mar u wada guntanno waa loo guntaday waa la gaaray guushii aan ugu guntanno weliba waxay galeen aan ka goonaynaa mar walba waa kama kama harayno kama harayno yayna baxsanin insha allahu tacala asalamu calaykum raxmatullahi wabarakatu faahfaahiino dheeraada ayaa ka soo baxayay qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay degmada halgan ee gobolka hiiraan ee maamulka hirshabeelle warbixinta warkan waxaa magaalada beledweyne inooga soo diray waryahayga gobolka hiiraan cabdimajiid aweyse wararka ka imaanaya gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya ayaa sheegaya in qarax weyn laga maqlay magaalada halgan waxaana la soo wariyey khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh qaraxan ka dhacay degmada halgan ayaana la sheegay in loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa oo la sheegay inuu ahaa noocay soomaalida u taqaano noohoda dadka la xaqiijiyey in qaraxan ay ku geeriyoodeen ayaa waxaa ka mid ah taliyihii c i d da saldhigga booliiska beledweyne jamaal axmed jaamac waxaana jira dhaawacyo soo gaaray dad isugu jira shacab iyo askar sawiro laga soo qaaday goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa muujinaya burbur xoogan oo soo gaaray goobo ganacsi uu ku yaalay halka uu qaraxa ka dhacay mana jiro wax war ah uu ka soo baxay laamaha amniga degmada oo ay ugu hadlayaan qaraxani ka dhacay degmada halgan ee gobolka hiiraan qaraxan ka dhacay degmada halgan ayaa ku soo aadaya xilli afar iyo tobankii bishan oo ku beega maalin ka hor ay qaraxyo ka dhaceen magaalooyinka jalalaqsi iyo buuluburti oo ka tirsan gobolka hiiraan cabdimajiid aweys raadiyo cadaada magaalada beledweyne mahadsaned cabdimajiid aweys maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa xukun ku riday askari isbaaro taallay degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe ku dilay wada mooto bajaaj warbixinta warkan waxaa magaalada muqdisho inooga soo diray wariyahayaga cabdisalaan xaaji axmed maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta dil toogashaha ku riday askarigii ka dambeeyey dilkii loo geystay marxuum cali taliya shariif oo ahaa darawalkaasi oo tobankii bishan lagu dilay isbaaro tiilay wadada dheer ee xiriirisa magaalooyinka balcad iyo muqdisho xukunsanaha oo lagu magacaabo xasan juula shaakir ayaa isla maalintaas lasoo qabtay waxaa lagu wareejiyey maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qaar ka mid ah shacabkii markhaati furka ahaa oo ay maxkamadda su-aalo weydiisay ayaa waxa ay sheegeen in xukunsanaha uu si ku talagal ah u dilay marxuumka dhacdadan ayaa si aad ah u qabsatay baraha bulshada internetka waxaana si aad ah dadweynuhu uga falceliyeen dilka marxuumka oo meydkiisa saacada uu yiilay isbaarada ugu dambeyntii guddoomiye shuute ayaa ku dhawaaqay xukunka maanta lagu riday eedeysanaha oo ahaa dil toogasho ah dood dheer kadib wadatashiga garsoorayaasha kadib markay arkeen khilaalka eedeysanay xasan juulo shaakir gacal oo ahaa inuu isagu sababsaday marxuumka markay dhegaysteen maragga oo sheegay in eedeysanaha uu si bareer ah u dilay marxuumka maxkamadda waxaa u caddaatay in eedeysanaha uu galay dembiga lagu soo eedeeyey oo ah inuu dil bareer ah u geystay marxuum cali taliyo cariif waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum cali taliyo cariif maxkamadda ayaana ka soo saari doonto sida ugu dhaqsiyaha badan xukun xukunjideeyaha la xiriira kiiskan iyo habraacyadiisa wabilaahi towfiiq maxkamaddu waa noo xirantaha shalay ayay ahayd markii sidan oo kale ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ay dil toogashaha ku xukuntay askari ka tirsanaa ilaalada deegaanka ee xamar kaasi oo shilimadeer u dilay muwaadin ku ganacsanayay degmada xamarweyne ee gobolka banaadir cabdisalaan xaaji axmed reediyo cadaado magaalada muqdisho mahadsanid weriye cabdisalaan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo dadka deegaanka oo iskaabaya ayaa la wareegay deegaanka galcad oo ka tirsan gobolka galgaduud cabdiraxmaan cabdulle xasan ayaa warbixinta warkan magaalada muqdisho inooga soo diray ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa deegaanka ayaa shabaab ka xoreeyey deegaanka galcad ee gobolka galgaduud sida uu warbaahinta dowladda u xaqiijiyey wasiirka gaashaandhigga soomaaliya galcad ayaa ka tirsaneed deegaanada al-shabaabku muddo dheer ay ka talinayeen oo ahaana jihada koonfureed ka xiga degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud galcad oo ah deegaan istaraatiiji ah ayaa la wareegistiisa waxay dhabar jaba ku tahay kooxda al-shabaab kuwaasi oo lixdii bilood ugu dambeeyey lumiyey dhulkii ugu baaxadda weynaa tan iyo aasaaskoodii kadib lama oga inay ciidamada huwanta ay kula dagaalameen al-shabaab iyo in kale hase ahaatee deegaankan ayaa maadoo deegaankan ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxay al-shabaab kala baxayeen hubkooda iyo saraakiishooda ciidanka sidoo kale al-shabaab ayaa dadka ku qasbay inay ka barakacaan deegaanka howlgalka xoreynta galmudug ayaa si xowli ah haatan uga socda baartamaha soomaaliya ciidamada huwanta ayaa dhowr jiho kasoo weeraray deegaanada dhacabariga gobolka galgaduud iyo koonfurta gobolka mudug cabdiraxmaan cabdulla xasan cabdiraxmaan saxafi raadiyo cadaado mahadsaned cabdiraxmaan madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa gaaray magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka koonfur galbeed waxaana uu kulamo la leeyahay mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed waryahayaga qaasin maxamed axmed ayaa warbixinta warkan inooga soo diray magaalada baydhabo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdii hogaaminayo ayaa maanta soo gaaray magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarku ee dowlad goboleedka koonfur galbeed wafdiga madaxweynaha ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee shaatogaduud kusoo dhoweeyey madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdiasiis xasan maxamed laftigareen xildhibaano wasiiro iyo mas-uuliyiin kale wafdiga madaxweynaha ayaa waxaa loo galbay xarunta madaxtooyada halkaas oo madaxweynaha uu ku bogaadiyey gogashan uu fidiyey guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya mudane sheeg aadan maxamed nuur madoobe madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh mahmuud ayaa inta uu baydhabo joogo waxaa xooga saari doonaa sidii loo dardargelin lahaa dagaalka ka socda qaar ka mid ah gobolada dalka kuwaas oo ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ay la filayo in deegaano dhowr ah ay la wareegaan shirka dubashiisiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed oo lagu ballansanaa inuu maanta ka furmo magaalada baydhabo ee runta kumeel gaarku ee maamulka koonfur galbeed ayaa baaqaday arrimo farsamo waxaana lagu wadaa inuu maalinta berita ah si rasmi a u furo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud qaasim maxamed mahadsanid qaasim dhegeystayaal waxaa la soo gaaray guntiga gabagabadii warkeennii habeen ee raadiyaha cadaado oo si toosa idiga imaanayay stuudiyaha raadiyo cadaada uu ku leeyahay magaalada muqdisho warka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ashar maarke maxamed maxamuud waxaana stuudiyaha magaalada cadaado iga farsamaynayay saaxiibkay shaafici sheekay intaan warkan warka xiga ku kulmi doono ammaan allah